أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen axada taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah shabeellada hoose askar ka tirsanaa kufaarta afrikaanta oo lagu dilay halka mid ka mid a gaadiidkoodana lagu gubay kadib silsilado qaraxyo ah oo maanta mar kale mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyadii afrikaanta ee dhowaan sahayda ka soo qaaday muqdisho warbixin ayaad dhegaysa doontaan qodobada kale ee faafreebku waxaa ka mid ah ku dhowaad saddex sanno kadib xamladiisi liibiga ee xasan gurguurta ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah macawisley iyo mahadhooyinka aan la mahdin oo raadadkooda lagu arkay magaalooyinka gacanta cadowga ku jira maxaan ka ognahay jaraa'imta iyo maleeshiyaadkaasi bulshada u geysanayaan warbixin ayaad maqli doontaan sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa madaxa kooxda riddada soomaaliya oo socdaal ku tagay magaalada adisababa ee dalalka etoobiya iyo shacabka soomaaliyeed oo si cara leh uga falceliyey baraha bulshada qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bokool oo mashruuc biyaha lagu sifeeyo ka hirgelisay magaalada rabdhuure iyo bulshada deegaankaasi oo si diran uu soo dhoweeyey waxaan faafareebka idinkugu soo gudbin doonnaa munaasabad furitaan u ahayd mashruucan oo kelimaad ay ka jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo salaadiin qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah ciidamada xukuumadda suudaan oo maleeshiyaadka falaagada imaaraad ku taageero kala wareegay magaalada wadmadeni ee caasimadda u ah gobolka aljaziira iyo mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin oo in ka badan soddon askari ku dilay camaliyad isishaadi ah oo ka dhacday dalka biniin ee galbeedka qaaradda afrika qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mida wariyaashiina ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno wuxuu noqonayaa ku dhowaad saddex sanno kadib xamladii saliibiga ee xasan gurguurta uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah macawisley iyo mahadhooyinka aan la mahdin oo raadadkooda lagu arkay magaalooyinka gacanta cadowga ku jira maxaan ka ognahay jaraa'imta ay maleeshiyaadkaasi bulshada u geysanayaan ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen faysal mahad macawisley waa ereybixin aan horay loo aqoon balse ku soo noqnoqday dhagaha dadweynaha dhowrkii sane ee lasoo dhaafay waa maleeshiyaad loo abaabulay la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta oo ay gadaal ka taban-taabayaan dowladaha saliibiyiinta ah iyo maamulada riddada ah ee ku daaban labadii sane ee ugu dambaysay waxay noqdeen xaabada xasan sheikh uu ku hurinayay duulaankii dhicisoobay ee uu ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxay ku howlgelayeen qidad iyo qorshe laga soo minguuriyey fagaarayaashii uu maraykanka kula dagaalamayay dadka muslimiinta ah sida ciraaq oo kale yaa xasiliya ciraaq maleeshiyaad dadkii u dhashay waddanka ayaa dib ayaga gacantooda la geliyey ayagaa xasiliyey waxaa xasiliyey kuwan hadda ay diidayaan ee annagoo macawisleyda leeyihiin noocaasoo kaleo deegaanka u dhashay ayaa la diyaariyey ayagaana ka saara dalka abaabulka beelaha iyo dagaalgelintooda ma ahan arrin ugub ah oo ku kooban soomaaliya balse waa qorshe qadiimi ah oo laga hirgeliyey dhammaan dowladaha ay ka jiraan ururada jihaaddoonka ah wixii ka dambeeyey weeraradii ka dhacay maraykanka kow iyo tobankii sebtembar iyo duulaannadii lagu qaaday afghanistaan iyo ciraaq ayaa dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka hindistay mashruuc lagu hubaynayo qabaa'ilka iyo sidii ay ula dagaalami lahaayeen mujaahidiinta alqaacida iyo daalibaan dowladda maraykanka ayaa qabaa'ilkan ku taakulaysay hub iyo hanti intaba waxayna ka dhigtay xaabadii lagu hurinayey dagaaladii ay kula jirtay islaamiyiinta deegaanada ugu badan ee laga abaabulayay maleeshiyaadkan ayaa ahaa kuwa dhaca gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe degniino badan ayaa laga soo saaray dhibaatooyinka ka dhalan kara hubaynta maleeshiyaadkan oo ay jeediyeen madax ka tirsan murtadiinta hase ahaatee ay iska indha tirtay kooxda ridada soomaaliya balse goor dambe ayay ka shallaayeen markii gees ilaa gees dalka uu ka bilowday dagaal beeleedyo uu dhiig badan ku daatay mana jirin meel ay dadka ku kala nabadgaleen marka laga reebo deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka caawisley dhibaatadeeda qofkaan hadda dareemin barriu dareema yacni wax kasta oo fawdo ku bilowda u a c maxay ku bilaabatay sharci bay ku bilaabatay fawday ku bilaabatay ilaa haddana yaana soo gaarsiiyey heerkaan marayno oo maalinba cajal cusub oo noo bilaabmaayo fawdadaasaa noo bilaabaysa oo consequential oo dhib weyn leh in qabiilada la hubeeyo sababta keenaysa maanta in meelo badan qabiiladii isku dagaalayaan waa waxaas wey sidii caadiga ahayd horena looga digay dadkuna ay wada filanayeen ayaa deegaanadii maleeshiyaadkan lagu hubeeyey waxaa durbo ka bilowday soo noolaynta aanooyinka qabiil diralka bareerka ah iskudhacyada beelaha iyo dagaalada sokeeye isbaarooyinka tirabeelka ah ee lagu jeebaarto musaafurka kufsiga dumarka muslimaadka ah iyo boobka hantida shacabka iyo kuwo kaloo fara badan gaal iyo magaalada joogna intuu dhexaysa dhowr iyo labaatan isbaaraa taal meel kale kama taal hiiraan ceelgaal iyo halkaan amabaan iraahda waddadan dheero ilaa laakiin idinkana haybadla'aanta iyo sharafla'aanta in matabaan laga soo gudbaayo qof kasta uu faataxadu akhristo oo wadnaha meeshaan farta ku haya oo wiilasha ay meeshaan qoryo dabajeexyo a isbaaro ku dhiganayo waxa kaloo meesha yaallo oo ah xanuunka ammaandarradu ay gobolkan iyo deegaankan ku hayso waxaa lai sheegay aniga magaaladan loorka sokorta ama loorka bariiska inuu konton doollar ka yahay guriceelna uu ka joogo labaatan dollar degmooyinka kaleetana intaas io ka hooseysu ka joogo wax kalifi karana ma jiraan in magaaladan boqolkiiba kontonboqolkiiba boqol iyo konton ka badan beeca badeecadaha ay ka sarrayso meelaha kaleeto waa nasiib dar balaayana waxaa ugu daran midda gacmahaada adigu aa ku keensato balaayo waxaa ugu daran midka adigoo dad ugu darnaa isdhahaya adiga isugu darnaanaya tan iyo burburkii dowladdii dhexe kadib wuxuu dalka baylaha u noqday waxa loogu yeero macaashlayaal dagaal kuwaasoo meherad iyo shaqo ka dhigtay horinta colaadaha iyo iska horkeynidda ummadda soomaaliyeed nin qabiil u hiiliya iyo nin hanti ku raadsadaba dagaalka macawiisleyda ayaa maanta noqday qandaraaskii ugu dambeeyey ee lagu cadgoosto magac iyo maal iyo maquunin qabiil intaba lagu helo iyadoon muddo fog laga soo wareegin qaar ka mid a horjoogayaashii iyo kuwii aas-aaskooda wax ku lahaa macawiisleyda ayaa bilaabay qirashada halisaha ku xeeran iyo in lagu degdegay maleeshiyaadkan hubayntooda magaalada beledweyne maanta inaan ayada aan amnigeedii aan runtii walaac ka muujinayno nasiib darra inteer leego sidaasoo kale waddooyinkii shalay aan dhiigga iyo nafta kuwa ciidana iyo kuwii deegaankaba aan ku xurayn maanta beddelkeedii meeshii aan furaynay waddooyinkii xirnaa meeshii aan ka wareejinayna ahaa beddelkeeda inay maanta isbaara taallana ayadana nasiib darro inteer leego waxaan kaloo u baahanahay ninkan xerada lamagalaay xarunta gobollada dhexe ugu weyn ciidamada lamagalaay ku taallaa albaabka laga gelaayo markuu gelaayo wiil macawiisleeya oo aan boliis ahayn oo aan nabad sugud ahayn oo aan militarian inti istaajiya dhaha maxaa ahayd tale odawaayaan ah intee u socotaa xeradaan u socotaa yaa kula socda waa nasiib darro ninkii ammaanka ilaalin lahay asaga in laga ilaaliyo horta waa nasiib darro xarunta nabad sugudda waa taqaanaan lamagale albaabkeeda ku taallaa aniga hadda haddaan galaya qoryaa layla soo baxa marka meelna markii ammaan la sugaayo goob lagu hogaamiyuu rabaa xarunuu rabaa xarumihii ammaanka dalka ama dalka laga difaaci lahay ama ammaankeeda laga sugi lahay maleeshiyaad aan la dooran oon ammaanka sugayn oon raalli laga ahayn inay qoryo la hor joogaan horta waa nasiib dar annaga waxaa u baahannahay si ammaankii deegaanadan iyo dalkaan u sugna xarumahayni ammaankooda annaga gacanta inaan ku hayno waxaa soo dhammaaday boodboodkii iyo booloxooftadii lagu soo dagaalgeliyey maleeshiyaadkan macawiisleyda ah waxaana looga baxay in badan oo ka mida ballanqaadyo dhallanteeda oo horey loogu sameeyey maanta iyagoo nafla caari ah naftuna ay ku dabayar tahay ayay si dhuumaaleysa ugu sugan yihiin deegaano ka tirsan gobollada hiiraan shabeellada dhexe galgaduud iyo qaybo ka mida mudug si gaara deegaanada xaradheere ceeldheer alkawthar beledweyn iyo meelo la mid ah intii ay leeftay seefta sababta mujaahidiinta iyo gawaarida miinaysan ee godadkooda loogu geliyey ma ahane waxaa jira in badan oo ka mida kuwii macawisleyda raacay oo arrimaha ka toobad keenay heshiisyana la galay mujaahidiinta maantana si xornimo a ugu nool deegaanadooda miyi iyo magaalo الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey khaza iyo walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin een, xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay ilaa toddoba qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo sahay ka soo qaaday magaalada muqdisho waxayna qaraxyadaas si gaar ah kaga dhaceen intaa u dhexaysa deegaanada nambar lixdan iyo ceelwareegow lix ka mid ah qaraxyadaasi waxay haleeleen askar lug ah oo kufaarta ah waxaanu qaraxa toddobaad haleelay een gaari hamar ah bakhtigu waa shan askari oo kufaarta afrikaanta ah gubashaduna waa hal gaari oo hamar ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda suudaan oo dagaal kula wareegay magaalada caasimadda u ah gobolka aljaziira kadib dagaallo maalmo qaatay ayay ciidamada xukuumadda suudaan ugu suura gashay in ay si buuxda ula wareegaan gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo ay horey gacanta ugu hayeen maleeshiyaad xiriir la leh dowladda imaaraadka carabta wararka ka imaanaya suudaan ayaa sheegaya in ciidanka milatariga waddankaasi ay qabsadeen magaalada wadmadani oo ah caasimad goboleedka aljaziira goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada nidaamka genaraal al burhaan ay la wareegeen xarunta gobolka saldhigga booliiska iyo dhismaha dowladda hoose bayaan ka soo baxay taliska ciidanka dowladda suudaan ayaa lagu xaqiijiyey in wadmadani iyo dhammaan degmooyinka gobolka aljaziira ay dib ula wareegeen kadib markii ay ka adkaadeen maleeshiyaadkii kooxda imaaraadku taageero ee loo yaqaan dacmustaric ama r s f muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay meydad gubtay oo wadooyinka daadsan iyo kumanaan kun shacab ah oo ku dabaaldegaya magaalada wadmadani saacado kadib markii laga xoreeyey maleeshiyaadkii calooshadushaqaystayaasha r s f ee gudaha suudaan looga yaqaan janjawiidka magaaladan xarunta u ah gobolka aljaziira ayaa caasimada al khartuum u jirta masaafo dhan boqol siddeetan iyo lix kilomitir waxaana la wareegisteedu dhabarjab ay ku tahay genaraal xameeti oo loolan adag kula jira genaraal cabdilfataax al burhaan gobolka aljaziira ee gacanta mucaaradka ka baxay sannaddii labada kun afar iyo labaatan waxa uu martigeliyey gumaad bahalnimo ah oo dhegta dhiigga loogu daray kumanaan ruux shacaba gumaadkan waxaa geystay kooxda mucaaradka imaaraadku taageero ee loo yaqaan arsef ciidanka milatariga ee xukuumadda dabadhilifka suudaan ayaa bilihii lasoo dhaafay guuldarooyin isxigxiga dhabarka u saarinayay kooxaha fallaagada ah bishii lasoo dhaafay ay dib u qabsadeen magaalada sanja ee xarunta u ah gobolka muhiimka ah ee sanaar waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nusratul islaam oo in ka badan soddon askari ku dishay weerar ka dhacay beniin ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada galbeedka afrika ayaa weerar culus oo cagmarin ah ku beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa beniin war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarka uu beegsaday saldhig ciidan oo ku yaal deegaanka waada oo dhaca gobolka kariima ee dalka beniin halkaas oo lagu dilay in ka badan soddon askari oo ka tirsanaa ciidanka beniin bayaanka ayaa intaasi kusii daray in weerarkan cagmarinta sidoo kale lagu soo furtay hubka noocyadiisa kala duwan rasaas iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah iyo diyaarad nooca daroonka ah mu-asasada zallaaqa oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa faafisay sawiro laga soo qaaday goobta dagaalka kuwaas oo soo bandhigay xajmiga weerarka qaar ka mid ah meydadka ciidanka la dilay iyo sidoo kale khanaa'imta kala duwan ee lagu soo furtay weerarkan ayaa dhacay arbacadii lasoo dhaafay sida bayaanka lagu xusay wuxuuna qayb ka yahay silsilado weeraro ah oo mujaahidiinta nusratul islaam ay ku beegsanayaan ciidamada saliibiyiinta iyo kuwa murtadiinta ah ee ku sugan saaxilka iyo saxaraha afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dhulgariir hor leh oo mar kale ku dhuftay dalka itoobiya aroornimadii hore ee maanta dhulgariir hor leh ayaa waxa uu ku dhuftay dalka itoobiya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagnaayeen musiibooyin rabaani ah dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa shan dhibic shan ayaa waxa uu si gaar ah ugu dhuftay bariga magaalada adis ababa ee caasimadda itoobiya sidoo kale faahfaahin ayaa laga helayaa dhulgariiradii ku dhuftay gobolka cafarta in ka badan soddon iyo toddoba iskuul oo ku yaal gobolka cafarta ayaa ku burburay dhulgariiro xoogan oo maalmihii lasoo dhaafay ku dhuftay gobolkaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilayaadka shabeellada hoose iyo gedo sidoo kale waxay wakaaladdu maanta daabacday warbixin ku saabsan saameynta ruushka ee qaaradda afrika iyo suuragalnimada sida uu usoo celin karo joogitaankiisa soomaaliya iminkana haddii aan eegno xaaladihii ugu dambeeyey ee khaza ciidamada yuhuuddu waxay siddeed iyo afartankii saacee lasoo dhaafay marinka khaza ka geysteen shan xasuuq oo ay ku beegsadeen dadka abriyada ah ee reer khaza duqeymahaasi bahalnimo waxaa ku shahiiday soddon iyo laba xubnood oo filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen boqol sagaashan iyo saddex kale oo la geeyey xarumaha caafimaadka dhanka kale waaxda caafimaadka ee khaza waxay xaqiijisay shuhadada afar boqol sagaashan iyo sagaal xubnood oo ku shahiiday duqeymihii ugu dambeeyey ee khaza ka dhacay dadkan waxaay u badnaayeen kuwa lagu waayey duqeymaha khaza iyo kuwa dhismayaasha hoostooda ee laga soo saaray waxaana lagu biiriyey liiska shuhadada khaza haddii aan markan eegno tirakoobka guud ee shuhadada khaza waxa uu gaaray afartan iyo lix kun shan boqol soddon iyo toddoba xubnood halka dhaawacyada khaza tan iyo toddobadii oktoobar uu gaaray boqol iyo sagaal kun shan boqol toddobaatan iyo kow xubnood oo filistiiniyiin ah dhanka kale siddeed iyo afartankii saacee lasoo dhaafay kooxaha muqaawamadu waxay madaafiic hoobiyaal ah ku beegsadeen ciidamo iyo gaadiid een yuhuuddu leeyihiin oo ku sugan aagga xuduudda filistiin iyo masar ee koonfurta magaalada rafax waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada maanta waxaa si aadaha looga hadalhayey arrinta ku saabsan safaro ay madax ka tirsan kooxda hirdada ku aadeen dalalka dhaca qaaradda afrika xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda hirdada soomaaliya ayaa safar aan lasii shaacin waxa uu ku tagay magaalada adisababa ee caasimadda dalka itoobiya socdaalkan oo ahaa mid uu dalbaday abiy axmed ay shacabka soomaalida si aadah uga falceliyeen baraha bulshada iyaga oo muujinayay sida kooxda hirdada ay u tahay mid liidata oo dalka u gacangelinaysa cadowga itoobiya dadka ayaa ka wada sinaa in xasan gurgurte uu yahay nin dabadhilif ah oo aan mowqif lahayn qaarkood waxay dib u faafinayeen hadallo gurgurte uu jeedinayay eena sannadii lasoo dhaafay sida isagoo dowladda itoobiya ku sheegaya cadow halis ah isagoo odhanaya itoobiya waxay qaadanaysaa badda iyo beriga soomaaliyeed dadka qaarna waxay faafinayaan xasan gurgurte oo ku hadaaqaya in ciidanka itoobiya ay nabadeen ka wadaan soomaaliya xasan sheikh shalay wuxuu lahaa itoobiya waa cadow argagixisada ka daran maantana isagaa usii dhuuminaya itoobiya runtii waa madaxweyne aan lahayn wax qab iyo garaad ah waxaa sidaas yidhi cusmaan cabdulaahi xasan wuxuu rabaa in uu badda u sharciyeeyo acmaarada ciidanka itoobiyana yidhaahdo ii jooga walaalo ayaa tihine sidaas waxaa yidhi cabdi faarax qof kale oo barta facebook arrintan uga falcelinaya ayaa yidhi qof baahan gob ma ahan ee waa gun sidii la rabo iyo wixii la doono ayaa laga samaystaa xasan sheekhna waa sidaas oo kale ayuu yidhi nin wataa magaca hore oo si kulul uga falceliyey socdaalka xasan gurguurta ee itoobiya ayaa yidhi waxaan maqli jiray magaalo kayrka u cay adiguna hadeynin hadda xasan wuxuu ina leeyahay itoobiya waa nacab anigu sii deyn maayo dadka isticmaala baraha x iyo facebook ayaa si aad ah uga faalloonayay socdaalka xasan gurguurte ee adis ababa iyo socdaal kale oo wasiirka gaashaandhigga koox xiridada uu ku tagay magaalada alqaahira ee dalka masar sawir lagu faafiyey facebook ayaa muujinayay wasiirka gaashaandhigga masar taliyaha ciidanka iyo jenaraallo fara badan oo hool fadhiya waxaana hareer fadhiyey cabdulqaadir maxamed nuur oo ah wasiirka gaashaandhigga koox xiridada oo laba dumar ah ay agtiisa joogaan wafdiga koox xiridada dhammaantiis wuxuu ahaa rayid halka masarna ay ahaayeen jenaraallo garaado ciidan ku taxan yihiin dadka ayaa sawirkan si aad ah uga falcelinayay waxayna ku diganayeen koox xiridada oo ay ku sheegayeen kuwa aan maamuuska wax ka aqoon oo dibadaha iska dawarsanaya xubinteenina caawa waa inaga intaa aad buu umaadsanya walaalkeen maayir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dhexe ee faafreebku wararkayaan isa soo gaana dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee bokool wilaayada islaamigaha ee bokool ayaa mashruuc biyaha lagu sifeeyey ka hirgelisay degmada rabdhuure iyadoo bulshada deegaankan ay si diran u soo dhoweeyeen horey waxay wilaayada ceel riiga uga qoday degmada rabdhuure kaas oo biyihiisu ay noqdeen dhanaan ugu dambeynna wilaayada waxa ay keentay mashruuc lagu sifeeyo biyaha oo macaan looga dhigayo dhowaan waxaa degmada rabdhuure lagu qabtay munaasabadda heerkeedu sareeyey islamarkaana lagu furayey mashruucan biyaha lagu sifeeyey ee laga hirgeliyey degmada rabdhuure ugu horeenna waxaa kelimadan soo socta ka jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أولا الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات نعموين فربضان يا إلهي نيمان يسدي الحمد لله وأنك وينت نعمة الإسلام والإيمان ونعمة الجهاد في سبيل الله ونعمة الأمن والاستقرار يو نعمة بيها يا الله سبحانه وتعالى إن بدن قرآنك تتكم كمان الشيء داي إلهي سبحانه وتعالى ما يبليا وأنزلنا من السماء ماء طهورا إلهي ما يبليا سمد ما يبها قدجنا بيو وطاهر اه نظيف اه sababta maat biyo laan deji marka ilaahay sheegay waanzalnaa min asamaa'i maa'an dahuura linuxyiya bihi baldatan maytan wanusqiyahu mima khalaqnaa ancaama waanaasiya kathiira ilaahay bilaada ka noolaya biyo dadka ilaahay ka noolaya xoolo waa ilaahay ka noolaya biyo marka faa'iidadiyo eedaan badanta ilaahay in badan qur-aanka na xasuusiyahay nicmada biyaha hornimiyaw nicmo ilaahay wiigna siimaha amay kumid ah qabada koowaad amniga amni dorriyahayt fidnaw nima laaraa inta nin degan mushaara tomi siyeed kilomitr ninjartmaa yeedna meeqa ninjart soddon aatan may ahaa afartan iyo hoogaa ma leh new booliski iyo fidnowki iyo bilaayidi oo hori reed marka manad umutu dhahi jaran oo ungumaada jaran rafaadi jaran ilaahay ajibi ilaahay subhanahu wa ta'ala ajibi dagaaladii aati iyo yeed oo taariikhda galan qoor qabtan mana iyo dagaalkii oo quraale bilaawdi afarsa maalinimo ilaa may basooday maqrabka hamiinga laskala galay taas marka may waa ilaahay fidno waa nook afjari shartis alxamdulilah mayna sabab annagaday jihaadka mujaahidiinta aan ka hen ilaahay dartisanna la dagaalami faataha ma injeeyna heshiis ma la galna gumac ayaa la bari rasaasta la bari ilaahay baa kama hasan geeg usi shal roorahay unsan i duul iska dhaafa usi shal roorahay dad hadda meelo asaa ku dhaansaday uduud beenaadkan waa ka dhaansaday yaa ceelkan hadda shalay ku dhaansada ayaa laari mana ilaahay aa kama hasan amnigii ilaahay ha nignagi amni doradii meelo ka bati magaaladii alxamdulilah gaaladii inka dambeeytay oo la arag jaray etoobiya oo aan socotay weejid magaaladu jidka waa dhatay hamarti booco banaani wali asharalan ka dhikay ogaaytan baktijo iyo baaburtiyo iyo walaajo iyaalkana ka dhadheelayn maha ya nicmadaasa ilaahayna sii geekaasa ilaahay subxaanahu watacaala shartiyan oo kaafi wali hadda ku dambeyn uni duulaan keenama yoo duulaan mahni eh alxamdulilah insha allahu tacaala ilaahay idishay aqabada labaad magaaladun rabdhuur on hormar waysanayd may kumada biilaan biyooje dhan dhanaan rafaad badan walaas badanaa ku jari magaalada sida loogi marka may wahaa ay taamtiya waa badan masaakintiya waa badan marka may waa culeys badan ajari xagga biyaha tan hadda walaaloob ku taariikheeyeen ceelkun hadda laku waraabaha ceelka sheenaado ceelkun hadda biroon inta tugunyin ma emana hango inta ku qulqulayaan biyoon kan eh kan ka aloy kan ma hal kiilo hal kilomitr baran in jarmana ceelka dhinugun oo orsi adan oo jar hal kilomitr bar ya tubud laa ku jiidi inta lak sheeni maana iyo warshadu yalaas ka bari marka hor warshada inta walaalan dhisi makiinadu inta lan saari ceelkun yakan haa riig la ku oday eelkii afraad ahay walka fashalmi biyoogi warshidaas waa lada waaya markaasa haddana eel kale laku oday hal kilomitr bar meel nin jarta kaasa hadda markuun faylaadi ilaa kariiri alxamdulilah haga biyona may ahaan dhibaatadii iyo oonkii meeliyaali geeka ku bahay da insha allahu tacaala magaalada rabdhowr may ballana marka insha allahu ilaahay gallad badana siinsii walaagasna mayba sababan ahaa markii oo kitaabka ilaahay un unsurugnan naftan una guurinan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala una raaligelinay ankani ilaahay shareecadiis difaaja un ankani yaa ilaahay nicmaduna sii nicmadu marka ma inbaahanta shukri anbaahanta si in badanba ilaahay subxaanahu wa tacaala nin sheegi lain shakartum laziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid nicmadun ilaahay ilka kufrinay ilaahay aan ka mahadnaqoy lankasta markii waraaba markii ha hasuusday nicmada allah subxaanahu wa tacaala waama binicmati rabbika faxadith nicmada ilaahay kasii sheego anbaahanta may ha kagabagabaayo walaalyaal mujaahidiinta bariga africa jihaada ka jaraan ogsantiin wakhaasatan lamaduusan haddaa dhaafni xasan sheekh mahmuud murtadkii oo murtadiinta mana madaxweynen hay xamladii hagaadii ogaayta marka xamladii inku culus haytay oo mujaahidiinta dhinac walba taabadaas dhinaca caqadiga fikirka iyo dhinaca maaliga iyo dhinaca militariga intabna naska dari culamaa usuu bilaayi jinni iclaam gaalo walkas nana sheeni yalla wajahay xamladaas culayska le lala tacaalo hay lala qaba iyo haddana marna malku gaabina in dadku muslimiinta ah may wahan waliba lanqobada kor lanqobada waxyaabaha aasaasiyaadka nololo maana la'aan aan la hayna dadka aan baahan yihiin afar iyo labaatan saac may kumid eh walbarashada kumid eh haddii iskoolata maadiata iyo haddii diiniata may kale kumid aha caafimaadka kumid eh muddo haddan dheerayna hal san oo kale ku wareegta inta ku furni maana xafladdeena iska koyni isbitaalla ku furi alxamdulilah ilahay ka mahadsan waxyaabaha marka daruuriga kumid eh biyowa kumid eh waxyaabahaas dhan geeka alxamdulilah ilahya nin ka mili walbarashada awlaadaan haysadan ilaahay mahadis iskuula lana may kaloo lana dugsiyadii qur-aanka nin furun maraakiistii gabdhoo nin furun macadu khadiija iyo inta ka furun may ka furun oo shalay madaraad la furaayay taajul waqaar ano jidkaa ka jaryaal furin tala ka furi dhoorna ha kalan jibiyan ilaa lama kankii si daadin ayong male rabdhuur maana shileediya ilaahay fadaja awlaadaan walbarashininka jarta maadi diini walkasta dhinigaasna saasu xagga caafimaadkana saasu xagga biyona alxamdulilah geeka tanguna unsurugna waay marka ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadnaqnan yaadoo jihaadkaas laka jara iyo haddana mujaahidiintii giyaadadii mashquul kasta ka furnye iyo aan hilmaangna in mana arantun ala kumira dheli ya kan booydii oo mana biyo laka keediyayo baraagdiw oo mayla rahay haan warshadihiw koley walaalo bahdaay nin sharxan dheegasan injineerkii ba sharxay haan haamogaas aragaytan biyoola ka safeeye toona maanaa insha cusbadiya goonin biyaas toona walaay macaan aba baraagtaas aan gud biyaas bifadlilaahi wa biraxmat waa gallad allah subxaana wa tacaala amiirkeenna maxamed mare jaamac taqabal allahu shahaadatahu ee shalay hanadeeri maanaa istishaadjey ilaahi subxaana wa tacaala shahaadadiis ku aqbal yalana runtii walaa intaan ka xasuusadayn may kumid aha rab dhuur dadka eedan danna ayaa ka jari maanaa in rab dhuur walan qobod oo khaasatan biilan hala dadka marka maynaan surnaya kumid ahay may balana marku inunan do-ayn haganii leey ilaahay shahaadiis ku aqbal abrija ilaahay waasici wakhaasatan eheladii isku geeriyoodii iyo yaalshay iyo garaabadiis iyo tolshay ilaahay subxaana wa tacaala sabar ku siiyo wakhaasatan amiirkaan ohay unu dhangan oo bahay ilaahay subxaana wa tacaala jannatulfirdows ilacla ilaahayni kulmi khafladan intaasaa nin gebagabaysanta ceyaalkiina sacaadun laga bilaaw nin furnya biyoojey insha allahu tacaala si barwaaqa iyo amni iyo nabadgelyo ka jarta alan waraabay nicmadaasna ay dhuugsado insha allah jazakum allahu khayran wabaarak allahu fiikum sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay injineerkii qalabkaasi howlgeliyey
bismillaah way baroogne degmada rabdhuur ya roogna gaar ahaan way ku mid ahaa dadkii biyo caafida hariiriya ayaa ku mid ahaa injineerida ku mid ahay awalan biyo mee qugaadnayhe meel oo hal kilomitrio bar injarta meel mashiinka yaal oo biyo mayayaw mashiinka biyo markay qagaadna way krida yihiin balaastiigan yaa krida tubadiisa tanga balaastiigan ha krida balaastiig wayba qaaday konton fuusti qaade balaastiig markun wayba kasii baxaase tubadan kasii baxaas shaalishiinaysa antikaleetano barkadii shaalishiinayskaasaa kusii qaadas way sii maraayana tubada tan unta sii maraas dheebtanga kooyas dheebtan way buahaa lama bamu tangna bam yariiska lere oo biyo qaadaw way see biyogu haamankaanga siye riistan untaga baas haamankaanga siye haamankaan nisgudbiyaayan lamada nisgudbiyaayan talamada kriyaas markaltan sedexda kriyaas mashiinku kankii way buahan ki biyo shal safeey shal shacleyaay shal safeey biyo aw madiyo gaha maraan binaan korka kooyan intaa ku dhiyaayan markaan way bashaliyaa lama qiyabood madun afaro afar xabo toddoba xabo gedishay todobayi ka kooban sidiidaas isbeero lama afartan way shaqeeya lamadu way buax kuyaan biyo isbado isbado biyo isbada ka baa tagna way buahan lamadan korona xaali biyo macaanku barkuntan kii biyo macaanku berkadi taasu berkada ka sugaa tagna kii biyo cusbadu yaan way barkujaa ka banaan haamuun sideed aartan way ka jireen jaay iyo daawooyin waa ka jira ta kas daa- jaay iyo daawooyin waa ka jiraan markuu jaaygaas iyo daawooyinka yaha ka dhayaan biyo markii meelaha ka dhayaan kadib ayaa mashiinka maraa yaa filter gareeyas markii ay shii filter gareeyta yaa mashiinka ka dhayaan mashiinka shal mari markan lama qiib aan shal weele hal habba tan inta maraa ku tan dinaanka biyo cusbada ku shubaasu habba dadka leena tan korsaaru haanta tii biyo caab ka dhayaan macaanka ka dhayaan boqol fustidaa hore way haytay meelaan meel biyooshe dhanaanga kareere lan waraabo korn ama walanka karsado korn sida buurdhunle lokala kooya biyo walaalanka karsado ama sida way lokala kooya garisuyin allaan hadda ilaahay way nasiibin si ahin inay deegaankii biyo macaan oo kala markanna codkeeda ku soo maqan waa malaaqa guud ee beesha hadame malaaq maxamed xasan bunow alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ya mahadnagaan mahadlahan koobo korn maywaale ilaahay subxaana watacaala walan suurtagelin ma suurtagalaayan maana ma ing mahadnagee dhugaaskii beelahada maan ahaa dhammaan xarakat shabaab mujaahidiin ang mahadnage gaarhaan amiirka abu cubayda runtii si wararshi hanii deeray mayba hanuun jeelay ini wadanka biiliin helo horumar ini deera mayba kalena jazaabka allahu khayr khayr badan alihi kinka jaazi maana ilaahay subxaana watacaala maykin weydiyaane talaada alihi toosi maalinta qiyaamana mayba waa hadaad ka imaamintahoo caadiliinta laka tilmaamay hooska lageliyo ilaahay kaydar maana taas mudan intaan ku gudo mayba ang mahadnagay dhammaan tartiibkii usaab ku hooseeyey oo ceelkan mayba waaha jamaalsha inta dhanyi nicmadiis inta dhanta biyooji nadiifkan eyno se ka lug lahay gacanka lahay oo usaab ku hooseeyga maana ang mahadnagay gaarhaan mayba goonhaan ka mahadnagay ilaahay shawaadiiska oo ka ogolaada sheekh maxamed mare jaamac wali wilaayaad runtii mayba wararshi hayideerena aniba waqtigay usubya waqtigay bil handeernu ku horba maanaha deegaanka barhoogni inaysu eed iyo eed juhdi inka biyaay ini dadkan bii helan maana dadki bii helan ada o dadaalki i juhdigi dheerigahay ada biidi ilaahay anka sababi bii helan dadki maana adin ilaahay shuhaadada koo ogolaada anti galanta aad ka jeysatay wanaagan ilaahay ma koo dhumi maana kiindo aayan runtii kalimaadka iyona mayba hadallada aad ha koo bahay eed eed aan ka ganacsanayni eed eed aan ka faracsanayni mirihiina roogna maanaha ka unaata dhasurugnow sababadan kalaaytay ilaahay subxaana watacaala maykin kutuugane maqaamsar ilaahay kajey maana waaligan bi usiina mayba lenaa ilaahay koo abaalmari maana eed eedan ma hasanta amthaale oo kale in ilaahay niimbadi maana toofiiqdin ilaahay kawaafaji marwelb taas taasu tan kale biyooyahaay shay kasta nololinka dhikee geeka haysanaa gaarhaan baniaadanka hoblan nagad nololo koowaad oo baniaadankeeka leey biyu maana biyooyahaay wahel ilaahay hadda si ilaahay haddadan bi bii aafi ee ka goboysoy isku ku dhardhagoy waraab sida faasa suubiya maana yaa la helay alxamdulilah ilaahay yaka mahadsan ilaahay yaka mahadsan uniina mayna noo faday haani ka shukriyayey ilaahay subxaana watacaala aan ka shukri ilaahayni weela maana ma ogaadaasaana dantan uni gorodaana korka kiyka meeli ku dhurgaw adi gorodaas meelan okal makiin kasaw maana haddii bu ninin dad muslimiinga iska duubanaanen ilaahay ka hirinaanen diintan i dantan ay difacdoy maana eedi eed aan farahasana maana qofka bulshadiisba haddii farahasanta usiina faraha kusii doranyi maana anaata runtii waaba farade maanaa maam maamayga gayaasa kor wala un igeek halneegna wal ilaahay niifasnaa ilaahay minooka weela ilaahay nin ilaali wabilaahi towfiiq ugu dambeynna qaar ka mid ah nabadoonnada iyo odayaasha dhaqanka degmada rabdhuure ayaa goobta ka hadlay geeka wali surugna warshadii safaynti biyaha degmada rabdhuuri roog walwelijilaha dheegi maah walwelijilaha aragi maah arlaadan dadka meelo maniska koy mudin isko an walaska baashalay reer habruur lama wala adan ulka ka baashala jari may le raay unaga aadisan weeri ayo aw kay biyoy may ay hereedaha aya musqulo la gali walka ka baashalay anti dhan geek may argo haytana in ilaahay noo bi ilaahay tabaaraka wa taala mayna siyay aafi musqulun la la galaw walna la ka karsadaw waana la waraawa waana watarki la gadadaayay magaalooyinka la ku gadadaay in hayn el ileed aho lambasadi fadawla in isticmaalaan darsadaw alxamdulilah ilaahay subxaana watacaala ayaa ka mahadsan bacdallaahi mayn mahadnagaane juhdigaas iyo dadaalkaas dadkii sababan haayay ma aragnee hijoka kooy inag mahadnagaan harakada dadaal badan a biidi walbadanga ka dadaali degmada rabdhuur ani bii maylka waraabo bii maylka dheefsada walbadanga yaa juhdi ka biidi maynka horreeyey taawee eelkii laku godaay beertan diyaad iyo ee, jabal shuhadaa dhatiyo laku godaay dhatan may taaweyay kan unaati roogno geeka hafladiis furitaansheen roogna kanga may ankayaa shanka eh shan eela yaa laku godi anta kale walailahan ku tabaayay dhani nagadaaye madiiw eelba la goda antaas qarashe lay ka bahaw oo dhanalay dadkunagada dadku gareerada harakada hatana may eed waliba waa anka dadaalay ani waliba waa biyogaas la mayaayo wal mayaayo lin weydiyo ee warshad la weydii kolba harakada meelku sheenti mooshinii dalabuna gordaani arlaadan ibidkaan aan ka aragna aranti iya hayti ilaahay ama arnaniin suurtageli juhdigii iyo dadaalkii oo ma arne harakadii biyaasi ilaahay aniin suurtageliya jasaakum allahu khayran magaaladan dharnahaansana hada dareensanna lihidansana ama halsana dhaman yaa jeerta ee maamulo badan yaha mareen oo dhaaquud ah ee magaaladan intaasay lihidankaasana walay harakada isku day ee suubidi ilaa alaana haturku ku guulaysaday hoobla ku reeba ee oonkan iyoonayto biyoogan oo qareeraysa leh haayan ee may ogdiin ahaa ani maanaha hukuumadan oo dhaaquudka eh islaamka wala nin gobadaane hukum waa baabajartan hayn iyo ogdiin ee lihidanson hoob hata laku gooy wilayada hata islaamka mala harakada jarowshe anti hata hoob laku reeba walaha kuirisay ma dareemasan intaasay dadkii wadanka hukumaane wala enaa maamula enaa mas-uula enaa wadanka walan gobadaane guri jareen kolba isiinba deeganka ha ka noolayteen waan arag haytan walyo gobadan adduunkan mal arago hay bal isku dhaafa walyo fasaadien haab hal arag walyo gobadan mal arago harakada jazaakumullahu khayran jazaa ilaahay nin reejiya may ogdiina antii hata koyti magaaladan le bes hoobaan hataa kaka kooba isku dayi badan yaa kasuubidi ee le hoob hata kan hata hata manaa la isticmaalo hata la waraabaayo hoob laku reeba afar eel kale eel dhunge yagodi ee dhunkan lagoda juud intaasee la geliye afartan kun ama konton kun ama beesku badan ka kahaasi eeladi hatana maanaha ee sidii la fadaaya nagad waaye miinga laylaraay hatana eelkan le hatana la fiiriyaay جزاكم الله خيرا إذا أن تذالي إلى مالك كقول إيسا إلهي سبحانه وتعالى كقول إيه ما لم تنا تروقنا أما بيوغي سنة تارغو هاي تانسين ردا مايان أما نوغ هاتلين أن تنقلب أن تتالان يا كشي ناسي مكودة بير لمانا لام كنا ساسالك كساي داتك ديغان هدون أنا هدون أضيالك أنا إيد إيد أن فرح سن فرح داين مالك وابكور بيوغي هاتفيري أنت تالان هو بس هتلاقي منا فرد داين ميدان تابيو هتلاقي لكسي أدوراب هتا منا فرد يان وراب هاي ما أون هات من وراب هاي مانا مركز مينغه مينغه minga biyo ilka dhamo hay ee ilaahay ka mahadsan fuma madaas ku dib maan mahadnagaana ha harakatu shabaab almujaahidiin jazaakumullahu khayran jazaa lana warshad oo aafiya laka isticmaalo hay nahaninga daagi harakada guud abu ubeyda ilaahay hafida may jare lixdan jare aha ma aragna bi ma nahaninga koriin waaladka aynu nahanka korsana unin anka korsana yageeka nin yaala ilaahay aan ka shukriyaan ilaahay aan ka mahadiyaan ilaahay ku soo kama aan mahadiyaan awooweydo amaanidi adahan aan ka daagdi warshadi adahan aan ka daagdi safayla hufan halaalna ma andi aan indiis waana warshad lanki fadaw foostada ku guuysadaw lanki fadaw ka kardhagadaw lanki fadaw ka gaboysadaw caafiina waana daawaysan fiil taraaraysan andigeeka degmadii rabdhuurdhiintaan ma ilaahay inka shukriyaane tuuna maanan falaana helaasagna unan lahayne hayti wadanka bokool may laga roogay bii dhannaaw mase anqareer yalla haka roogi jaray waan haka korsani adduunye baa isbedelaas geekana may ku roogne bii caafi e lamba wali oboodisa ku galladaw hay beena an hayn harakada ninka daagdi ilaahay xafida way ku hadaloo hay degmada rabdhuure dhexdag iisadii jara maxay marna ani lamba musgulgadaaw caafiig aadada lamba kardhigdaaw caafiig aadada qof lan warsanna sidii boholooy lanku waraaba ilaahayaa ka mahadsan mahadaas ilaahayaa isku le walaayadaa isku le xarakada guudaa isku le lankiin dagaalamiyaa isku le insha allahu ilaahay galanti oo korkuweel aakharana jinno ka jeey degmadii rabdhuur uno taagna walaayadeenna dhahroog xaflad oo laka furaw biyo aafi degmooyinka soomaaliya lan haddee ganacsi magaalooyinka weyn anshaandhadi meeshii bulsho lanka furaw oo lanka deeqay ini bilaaw ete ana taawiyaw eeladii horayba langoday biyoojo gareerayan oo magaalada ka taali yaa iskuday wiilka suubiyay maylaraa isgudaajo siyeed mitir yoonay tuman mitir laka sheegaw yaa gudaa lan dhow yaa lan qodi walhaska dari alxamdulilah geeki biyoogi meelilaha kugaadi eelki jiljil eraay haan anta yeedoo sajilinyiinoo mayl eraayuse aafi ayin gaaridila ku dhaansado hayo alxamdulilah mahadaasna alla yaa isku leh mahadlaan kooba korna eh ilaahay hefdiya amiirkan abuu cubayda ballanti usagaadi kolley ini deegaankan biimay hataa may warkana nin sheega ini garasuyna lahanku jiida hoob wadankan lukuwaay alla mahadiis aranta iyahay mayba dadku kufalanaaday warshadan la niinshaani biyo haddee araga haytaan warshad mayla raa'isa warshad hata geeka deegaanka un horka aragnimee ilaahay mahadleh ilaahay ka mahadsan ruucan oo biyoogan ceelkan in badan la sugaayey sanawaad badan laka jari oo xarakatu shabaab almujaahidiin juhdi badan haka biidi allihii nin suurta geliyey ceelkii intaasana la sugaayay hatigeeka biyojel waraabaha ilaka intifaacaha alxamdulilah ma ilaahay subxaana wa tacaala weydiisadaana in ilaahay nin dhammaystiro nin maarana nin tamwell n kolley sida la ogi rabdhuure biyoje humaayan bi badan taalen laakiin biyoshe khareer iyo cusbihaayan hatigeeka mayla helay biyoyhi ini filtara laka dhako xareedlaha ku saara alxamdulilah waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ninka daaqiyo nicmada haddii ilaahay linka shukri ilaahay daan ziyaadiye dadka muslimiinta amaylaku faday mase ahlu rabdhuure roog nicmadaan mar welba lankasta oo biyooji waraaba biyo qabooban waraaba oo caafiyada ololada aan roon waraabta ilaahayna aadan ka shukrida guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب